haweenka waa kuwa inta badan la kulma tacadiyo muuqdo iyo weliba kuwo qarsoon oo aan la arag haddaba taasi oo laga duulayo ayaa ururka dhallinyarada israel waxa uu bulshada ku nool xaafadda shaqaalaha ee magaalada kismaayo ka sameeyey wacyigelin looga hadlaya dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka iyo weliba sida looga hortegi karo kulanka wacyigelinta ayaa waxaa kasoo qayb galay inta badan haweenka ku nool xaafadda shaqaalaha gaar ahaan waaxda madiino ee magaalada kismaayo madaxa barnaamijyada ee ururka dhallinyarada israel sacdiyo xuseen dhalaxow iyo najmo maxamed nageeye oo ka mid a ururkaasi ayaa si guud uga warbixiyey barnaamijka wacyigelinta looga hadlayo tacadiyada loo geysta haweenka ay ka qabteen xaafadda shaqaalaha waxaan rajeynaynaa bulshada kismaayo inay ku baraarugto gaar ahaan haweenka lagu baraarugo tacadiyada mar walba haweenka loo geysanayo ee dhexdoodan isku geysanayo aysan ku baraarugsaneen waxaan rajeynaynaa inay ka faa'iidaystaan ummadda dhan horey waxaan u qabanay barnaamij ku saabsan nabadda disbuildinka oon ka qabanay xaafadaha iyo xiraha qeybaha dalxiiska ee barakacayaasha waxaana weli aan sii wadnaa dardargerinta wacyigelinta oo magaalada ka dhan ah aan wadno taasaan oga gol leenahay in bulsho saafiya qalbi nadiif ahna ku wada nool aan helno waxaa kaloon diyaara u nahay mar walba inaan qayb ka ahaano haddaan nahay s y l public educationka oo bulshada meel walba ee joogta aan gaarsiin karno hadday ahaan lahayd dhallinyarada haddii ahaan lahayd dadka waaweyn yudka haddii ahaan lahayd bulshada iyo dadka danyarta ah maadaama dumar aan nahay tacadiyo fara badanna dumarka loo geysto in maanta bulshadii aan u sharaxno waxyaabaha ay yihiin tacadiyada haddii ay noqoto kufsiga haddii ay noqon lahayd midka ka dhaca dhanka dhaqaalaha midka fisicolka loogu geysto haddii ay noqon lahayd midka psychologicaliga loogu geysto inaan barno dhammaan qaybaha iyo noocyada kala duwan ee tacadiyada ka dhanka ah dumarka tacadiyada horta sidooda bannaanba dhinacyo badan ayay u dhici karaan oo tacadiye qaar dumarka mararka qaar way geystaan laakiin tacadiyada intooda badan waxaa geysta ragga kuwaas oo ay u geysanayaan dumarka taasayna ahayd maanta madashan ee ku saabsaneyd in aan dumarka ka wacyigelinno ee aan barno qaababka iyo xalalka ay raadin karaan dumarka markay tacadiyadu ku dhacaan iyo goobaha ay geyn karaan ama ay dacwadahooda ay geysan karaan dhanka kale guddoomiyaha waaxda madiina ee xaafadda shaqaalaha ayaa isaguna ka warbixiyey muhiimadda uu lahaa tababarka iyo sida ay iyadu uga faa'iidaysteen waxyaali maanta halkan looga hadlayo ay tahay tacadiga loo geysta jinsiyadda ama faquuqa hadday aan lahayd xagga dhaqaalaha hadday aan lahayd mataqaanaa xagga bulshinka marka meelaha biyaha laga cabayo la iskugu imaado dagaalada ka dhacaan hadday aan lahayn qoyska dhexdiisa wallaahi maasha allah maanta aad iyo aad baan mataqaanaa ugu baahnayn barnaamijkaas iyaguna way ku mahadsan yihiin ururka dhallinyarada ka socdaan nejme iyo israel ay ka socdaan sacdiye iyo iyo nejma waxaan leeyahay nejmi iyo sacdiye ha ka ka ka ka mataqaanaa ka daalina barnaamijkan aad wadaan in la gaarsiiyo daarfaha magaalada kismaayo iyo mataqaana bisyada kale iyo mataqaana tuulooyinka kale aad sii gaarsiisaan aad iyo aad baan inaga mahad celinaynaa